haweenkan oo ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan islamarkaana qaba baahiyaha gaarka ah ayaa ku dhiiriday inay samaystaan fursado ganacsi iyaga oo furtay maqaayado yaryar oo lagu kariyo shaaha iyo raashinka shaqadan ayay ka maareeyaan nolosha caruurtooda iyagoo ka bixiya qarashaadka waxbarashada iyo waxyaabaha kale ee ay u baahan yihiin haddaba waa kuwan qaar ka mid ah haweenkaasi oo ka warbixinaya shaqa maalmeedkooda caqabadaha ay kala kulmaan iyo waxyaabaha ku dhaliya inay qabtaan shaqadaasi maasha allah boqol kiiba boqol nolosha reerka aada uga maareeya waa shaqo markaas aan fahmay aan aaminsanahay aan isleeyahay waad maxay ahayde waa iskaga noolaa kartaa ama ku ilmo korso kartaa isleeyahay shaqadan hadda waa fahansanahay inaan kasii shaqeeyo waan ku hami weynahay aada kulul oo markaasayda naftaada aad markaasayda oo dhibaato kasoo gaari karto waana u bareernaa oo markaasayda waa shaqo aan markaas u bareernay canjeeradoo kale waa si lamid e waa debkiyood kor fadhisid oo isagana kusoo laacayo huwaar keliya ah maxay ahayd cambuuladan waa intaad isku dartaaba ka tegi kartaa oo xoogoo usoo jiireynin laakiin labadaas shaqo labadaas ugu daran uguna kuleel badan intaa ka shaqaynayna
waxaa wahay shaqada ceeb maahan oo waa la shaqaystaa marka haddii aa la shaqaysto aniga shaqadaasaan waxay idhi meel rorogiyo waa kuu dhaantaa waxaan u dhiibi lahay dadkaas waxaa wahay inay shaqaystaan oo haddiiba laga tegay oo shaqadaas wax kaleeto ay qabtaan waayaan shaqadaasa ku biiraanaan isdhehi lahaa waa kala kulmaaho shaqada marna waa la waaya marna waa la helaa markii la helana waa waa kaas markii la waayana waa iska nasiibo haddana waa maxau ahay calafkaa iska jiro shaqada shaaha waa fiican tahay dhib qofkii dhibka arkay oo u bartay hadda qof waxaad u baratid way fiican tahay ma garat waa la qabsado marka
quraacday subaxday cuni lahaayeen iyo habeenkii cashadooda waan ka dirateeyaa maasha allah alxamdulilah marka hooyooyinka soomaaliyeed waxaan u sheegayaa ubadka waa muhiim inay caruurtooda iska dayicin ay caruurtooda maxaan kuu sheegaa dhexda u xirtaano haddii la qabo hooyadii la qaba iyo hooyadii la furaba caruurtooda ay nustaasa isugu ahaadaan ay caruurtooda u halgamaan